guusha xisbiga united conservative party oo loo soo gaabiyo u c p ayaa timid kadib markii doorasho adag ay wada galeen xisbiga new democratic party oo loo soo gaabiyo n d p u c p ayaa toddoba iyo siddeetanka xildhibaan ee gobolka albeerta ka helay laba iyo konton halka n d p ay ka heleen shan iyo soddon xildhibaan taasoo xisbiga u c p siisay dowlad aqlabiyada afarta sano ee soo socota edmonton oo ah caasimada gobolka albeerta waxaa kuraasta ugu badan ka helay xisbiga n d p waana halka uu ka soo baxay shariif xaaji oo noqday xildhibaankii ugu horeeyey oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo ka mid noqda baarlamanka gobolka albeerta shariif xaaji oo xisbiga n d p ka tirsan ayaa helay labaiyo konton dhibic shan boqolkiiba cododka xaafadda edmonton decor ee magaalada edmonton taasoo ka dhigtay inuu noqdo xildhibaankii ugu horeeyey oo ay yeeshaan soomaalida gobolka albeerta shariif waxaa la tartamay afar murashax oo kale ah sayid axmed oo isna asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo ka tirsan xisbiga ku guuleystay doorashada ee u c p wuxuuna helay kow iyo afartan dhibic afar boqolkiiba halka brent tyson oo ka tirsan xisbiga alberta barty uu helay afar dhibic laba boqolkiiba waxaana kasii hooseeyey donald slider oo ka tirsan xisbiga liberaalka oo helay labo dhibic eber boqolkiiba shariif oo xilli sii horreysay la hadlayay v o a soomaali ayaa tilmaamay baahida loo qabo xildhibaan matala soomaalida gobolka albeerta oo ka hadla dhibaatooyinkooda soomaalida albeerta ayaa guul weyn ku tilmaamay in markii ugu horreysay ay matalaad ku yeeshaan baarlamanka gobolka albeerta soomaalida kanada ayaa horey guulo dhanka siyaasadda ugu soo hoyay gobolada ontario british columbia iyo nofscotia oo dhammaan ay ka heleen xildhibaanada heer gobol halka ontario ay usii dheer tahay xildhibaan heer federaal ah oo markii saddexaadna ah wasiir ka tirsan dowladda federaalk ah ee kanada dhanka kale daniela smith oo noqonaysa markii labaad madaxa gobolka albeerta ayaa guusha iyada iyo xisbigeeda u c b ay gaareen kadib waxa ay ballan qaaday inay u shaqayn doonto dhammaan dadka reer albeerta iyadoo aanan u eegeyn xisbiyadooda iyo cidda ay u codeeyeen waxay mar kale ku celisay wax kaqabashada arrimaha dhaqaalaha caafimaadka iyo dhimista canshuuraha oo ka mid a qodobadii ay ololaha ku gashay rashel nodleo madaxa xisbiga n d p ayaa niyad jab ku tilmaantay natiijada doorashada balse waxay ku adkaysatay inay sii hayn doonto hogaanka xisbiga n d p ee gobolka albeerta inkastoo natiijada si hordhaca loogu dhawaaqay oo la ogyahay halka ay guushu raacday haddana guddiga doorashadu waxa ay boggooda rasmiga ku qoreen in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqi doono sideedda bisha dambe ee juun taasoo ka dhigan in wixii cabasho ah oo ku saabsan doorashadu ay dhageysigeedu furan tahay ka hor xilligaasi xuseen nuur xaaji v o a toronto